barnaamijka dhallinyarada maanta
wacana wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo sidoo kale qaar ka mid a efemyada geeska afrika
ramadaan kariim dhegaystayaal idinla hantiinba meel kasta oo aad naga dhegaysanaysaan waa duhur axad ah bisha juunna waa labiyo toban sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya caashe ibraahin aadan caashe cuudi ano ah ismaaciil xuseen farjar
qodobadaan idiin haynana waxaa ka mid ah barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo aad ku maqli doontaan waraysi aan la yeelannay mid ka mid ah howlwadeennada hay-adaha doorka ka qaata shaqa abuurka iyo maalgelinta hal abuurnimada dhallinyarada marka hore waa inay gabadha rescue bible oo the business ha shaqaynaysa oo dee haddii nuu shaqaynayn dee shaqo ma abuur ma imanayo marka marka businesska yahay business gabadhan business ay isuga shaqaynaysa oo bible ah oo shaqaynaysa tahay dan markaas waxaa leegi lahaa shaqa inta shaqay abuuraysa qodobada kale aad maqli doontaan waxaa ka mid a maxay jecel yihiin dhallinyarada reer jabuuti inay ku afuraan xilligan ramadaanka waxa ii labeeya alaabta yar ee bashkaxda aan idhaahdo magaca gaarkaan oola baxay ee la yidhaahdo labaniyadda ninba sibuu yaqaanaaye adigaa labanida bashkax ula baxay aniga oola baxay bashkax waayo markaad saa aad qalbiga ay bash ay ku tidhaahdo yacni jidhka oo dhan bay saa u dhex gashaa dhiiggii saa u dhex martaa xubin xubin ayay ku qawoojinaysaa
waxaad sidoo kale maqli doontaan xubintii cayaaraha marka horese waxaad ku soo dhowaataan qodobo ka mid a warka caalamka
xogayaha guud ee qaramada midoobay bankimuun ayaa cambaareeyey weerar ay dad badani ku dhinteen oo shalay ka dhacay goob ay ku sugnaayeen dad shiico ah oo ku taalla dalka siriya qoraal ka soo baxay xafiiska xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa sheegay in macluumaadka laga helayo hay-ad dusha kala socota xasradaha dalka siriya ay tilmaamayso in dad rayid ah oo ay ku jireen haween iyo caruur ay waxyeello kala duwani soo gaadhay weerarkan waxaa ku dhintay ilaa labiyo toban qof halka ay dhaawacyo kala duwani soo gaadheen tiradada oo aada u badan daalibaanka dalka afghanistan ayaa cambaareeyey waxay ku sheegeen qorshayaasha cusub ee maraykanka ee aan macnaha ku fadhin ee lagu kordhinayo duqeymaha xagga cirka ee lala beegsanayo fallaagada islaamiyiinta ah iyo in askar dheeraad ah la geeyo goobta dagaalka markii loo baahdo madaxweynaha dalkan maraykanka barack obama ayaa oggolaaday doorka ballaaran ee ay qaadanayaan militariga maraykanka kadib muddo bilo ah oo ay socdeen doodo ku aadan sidii looga caawin lahaa xoogaga ammaanka afghanistan inay dagaal la galaan daalibaan afhayeen u hadlay daalibaan oo layidhaahdo saxiibullah mujaahid ayaa sheegay in tallaabooyinkan aanay niyad jabin doonin amaba aanay sababi doonin in ay dib uga laabtaan oo ay ka raja dhigaan iska caabinta hubaysan mar kale duhur wanaagsan iyo ramadaan kariim meel kasta oo aad naga maqlaysaan waxaad la socotaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga v o a barnaamijka hibada iyo hal abuurka ismaaciilow goordhaweyd farahaad ku haysay haye waxba nooga taaban kartaa toddobaadkan caashay waxaa jira horta dhallinyaradii waxay aada uga cabataa dhinacii shaqa la-aanta aad iyo aad intaas waa la hadal hayaa taasi waa Aad dhammaan wallah- laadahay waxyaaba badanna waxaa la sheegaa xitaa inay dhallinyarada in meelo kala duwan looga gacan haadiyo inay sabab u tahay waxaa la sheegaa een, dhallinyaradu inay falaal amni darro ku kacaan inay- inay shaqo la-aantu sabab u tahay in qaarkood inay tahriibaan oo ay nolol kala raadsadaan in niyadjo badani la kulmo waxyaaba fara badan waxyaaba duruufo fara badan badan ba- baa jira waxyaaba kala duwan baa la waa gartay dhinaca kalena waxaa jira hadda meelaha ugu badan ee ganacsiga iyo fursadaha ganacsiga yaalina waa dalkii aad iyo aad marka dhallinyarada waxaa laga yaabaa qaarkood inaanay helin awooddii ay uga faa'iidaysan lahayn fursadaha ganacsi laakiin uh, fursadaha ganacsi marka la yidhahdo ismaaciilow een, waxaa la yidhi inkastuu nin geesiya rag u geed adeeg yahay haye haddaan garab kale la qaban haddaad hal abuur walba aad hayso haddii aadan hayn cid ku caawisa sidee dhallinyarada wax ku qaban karaan En, waa arrintan maanta ku eegayna waxaad moodaa mahmahdaada iyo hadalkaniba caasho inuu iswaafaqayo tusaale ahaan en, hay-ad layidhaha shuraako kale haa dhallinyarada waxay ka caawisaa deemay siisaa waa waxay gartay tiraa fikrada la kaalaya tusaale ahaan haye qofkii fikrad buu la imanaya fikraddii markuu la yimaado wuxuu leeyahay fikir- waxaasaan qaban karaa waxaasaan ka shaqayn karaa waxaasaan qaban karaa waxaasaan ka shaqaynaya waa garta wixii haddii ay yihiin markaa way ku tartamaan dhalinyaradu intooda fursadda u heshaa inkastoo dee aanay dad badan laga yaaba inaan gaari karin laakiin qofkii fikraddiisu ay noqoto shaqa abuurra inay samayn karto ama loo arko in fikirkan uu yahay mid socon kara mid socon kara haye deyn baa la siinaya ilaa laba sano ah waa garta oo qaarkood waxay ii sheegeen adeer sida waraysi ku jirto oo kale kun dollar ilaa shan iyo labaatan kun oo dollar inay siiyaan waaw Oo hal su-aal deyn.
halkaa iga taagan Een, dalkan maraykanka oo kale marka la joogo ama wadamadan horu maray ee waxaa la fiirinaya waxaa jira waxyaabo la fiiriyo si deyn lagugu aamino oo la Mm.
ogaado inaad soo celin karto deyntani marka qofka dhulkii jooga oo kale marka laba marka lacag intaa la eg la siinayo maxaa lagu aaminaa si uu soo celiyo xaggan maxaa lagu aaminaa horta
waxaa lagu aaminaa adigii shalay yimid iyo kii dalkan ku dhashay waad u simantihiin waxaa jira een, wax la yidhahda credit oo qofka sumcaddiisa waa inaad hore deen u qaadatay oo deen badan aad qaadatay ood soo celisay oo deentii aanay kugu daahin oo deentii aan lagaa soo xagxagin oo maalin walba ismaaciil oo deentii keen aan lagu dhihin oo isxilqaan aad ku dhiibaysay muddo dhan isha lagugu hayay marka wa- markaa markaa kadib cid walbaa ku aamini karta marka waa aaminaad qoran waa aaminaad qoran oo lasoo ogaaday ee, qofka aad tahay hay-addan kama hadlayo laakiin si kalaan kugu sheegaya hay-adaha kale inta badan say isticmaalaan haye waxaa jira ha- ha- aaminaadaasaan qorrayn xaggaana haye qofkii waa la garanaya waa garta waa ina hebel waa inaa hebel cid baa ka damiina een, maxaa la odhan jiray ama ama isagaa waxle ama waa qof dee meheradan laftigeeda macaamil wanaagsan la lahaayoo wax soo celin jiray ma garanaysa waa garta waata halkana qoran laakiin markay Ee, timaado lambarada la siiyey.
laakiin markay timaado in lacag kaasha gacanta laisugu shubo xaaladdu way isbedeli kartaa marka malaha waxyaabaha ugu badan ee marka dhulka la joogo la isticmaalo waxaa ka mid a sabarloogada guriga oo kalea la dhigaya lahaanshiyaha qaarko- guriga qaarkood ha inta badan waxaa kaloo jirta arrinta kale xaqiiqada ah ee hortaagan tusaale ahaan baananku inay si rasmiya uga shaqeeyaan Ah, arrinta aad tilmaantay qayb ka mid a wey waa gartay sababtoo ah ba- bangiga wuxuu doonaya si madax bannaan inuu shaqeeyo maalgelintii iyo wixiisii ama dhallinyarada ama cid walba aan loo dhexayn qofkii iyo iyo iyaga iyaga laakiin imika waxay ku khasbay tusaalaan dhulku qofku xitaa hadduu dhigo doodo badan baa ka dhasha oo inta badan xitaa waxaa la yidhahdaa dhulkii lahaanshihiisiiba inta badan murano badan horta ma leeyahay ha marka waxyaabaha ugu badan ee baananka caqabadaha markaad la sheekeysatid laftigood hortaaga marka qoladan oo kale waxay sameeyaan waxay ugu talagalaan inay maalgeliyaan dhallinyarada marka tartanay u qabtaan xilliyo kala duwan macnaha tartanadu maaha kuwo furan laakiin waxaydhaan fikradihiina keena in baa laga xushaa intaasaa la maalgeliya marka waxaan waraysi la yeeshay agaasimaha hay-addaas ee shuraaka ee somalilan cabdikariin jirde goolle oo ku sugan magaalada hargeysa marka waxaan weydiiy balorta marka hore shuraako inuu sawir naga siiyo iyo waxyaabahay dhallinyaradu qabtaan bal shuraako marka hore waxa ay tahay dad sawir kooban aniga iyo dhegeystayaashaba naga siisid walaal shuraako waa hay-ad non profit ah oo ka tirsan een, one earth future foundation oo degan een, stateka colorado ee cariga maraykanka Een, shuraako ujeedadeedu waa in lagu xidho maalgashi een, ganacsi ganacsiga si markaa ganacsigaasina u abuuro een, ee, shaqo markaa ujeedadeedu weyn waa job creation ama shaqo abuur Een, markaa waxaanu ku xidhnaa businessyo kala duwan ilaa toban ten sectors een, ka kooban oo waxaa ka mid a beeraha kalluumaysiga warshadaha yaryar een, een, service businesska amba adeegyada een, business- adeegyada healthcare oo kale marka amba adeegyada kale marka waxaan ku xidhnaa bus- een, deyn deyntaana waxay ku bixinayaan muddo laba sano ilaa shan sano een, si markaa iyaguna ay uga faa'iidaystaan shaqana u abuuraan waxaan aaminsanahay shaqo abuurkaasi inuu keenayo een, stability amba deganaanshaha uu qayb ka qaadanaya nabadda waddanka waan gartay marka een, waxaa jira dhalinyaradu aad bay u shaqo la-dahay oo markaad eegtid jaamacadaha sanad walba laga soo baxaa een, iyaga qayb ma ku leeyihiin meelaha aad bartilmaameedsanaysaan oo kale haa way kuleeyihiin horta businessadan eh, aanu aanu ku xidhnay deymaha ilaa sideetan business in ka badan ayaanu ku xidhnay deynta markaa shaqo abuurka ay sameynayaan qayb weyn bay dhalinyaradu ka qaataa waxaa kaloonu u sameynaa actually fan u gooni dhalinyarada oo la yidhahdo somaliland youth enterprise fund oo ay maamusho eh, hay-ad eh, local ah oo la yidhahdo taaba markaa fanka waxaa iska kahashaday eh, shuraako hay-ad kaloo la yidhahdo silitec oo qatar degan eh, iyo kiiba iyo kaaba markaa fanka waxaa lagu talagalay dhalinyarada da'da u dhexaysa siddeed iyo toban ilaa iyo shan iyo soddon ee raba inay business bilaabaan marka deyn bay ku qaadan karaan fikradooda haddii fikrad tahay shaqaynaysa oo shaqo abuuraysa deynta soo dhexaysa kun ilaa shan iyo labaatan kun oo dollar waxay marayaan of course process marka processka haddii markaa la- marka la screen gareeyo ay em, noqdo fikradda shaqaynaysa then markaa waxa ay u noqonayaan qualified em, deyn deynta macnaa in ducelnay intaa muddo in in loo ogolaado in in in diinta la siiyo oo uu waqti ku soo celiyo
exactly ha dinka marka ay broska dhaafaan dinta marka loo ogolaado marka iyaduna ay shaqa ka shaqa abuur uu sameeyo marka kaa fankaa dhalinyarada u gooni yahay oo laga somaliland youth enterprisan ina maamusho hay-adda kaaba oo ay saldhigeedu magaalada hargeysa waan karta inta in- En- inta aynan qeybaha kale u gelin isla arrintaasaan dul istaagayaa en waxaa jira dhalinyaro badan oo tusaale ahaan fikrad ganacsi la fadhiya oo tusaale ahaan wuxuu ka fikiray qofkii inuu fikrad ganacsi oo shaqaynaysa laga yaaba qaarkood inay wax yar haystaan ama qaarkood fikraddii oo laakiin soconaysa ay hayaan marka sidee bay ula xidhiidhayaan ama sidee baad eh, fikraddaa shaqaynaysa aad idinka u maalgelinaysaan fikraddaasoo kale waxay marka ugu horeysa waxay soo qoranayaan business plan iyo marka hore concept notekaa runtii ka horreynaysa anu tambele downline ay la buuxiyo websitekaga laga helaya ee shuraaka dot org marka en, haddii fikraddaas tahay fikrad shaqaynaysa oo en, dee, viable business financially oo isbixinaysa then oo shaqo abuuraysa then markaa waxaa lagu xidhayaa financeki amba ha ha noqdo fankan dhalinyarada amba amba amba fanan kale marka Marka, qe- qeybta fa- waa in marka hore fikradu noqotaa fikrad viable oo shaqaynaysa oo the business wise eh, shaqaynaysa then marka fikradaas noqoto fikrad shaqaynaysa markaa waxaa loo raadinaya finance marka dhaqaalaa loo raadinaya
shaqaa loo raadinaya marka waan gartay n marka muhiimadda maxaa siisaan ma in fikraddu shaqayso mise inay shaqo sii abuurto fikradda laftigeedu labadaba labadaba waa muhiim marka hore waa inay fikraddan tahay fikrad viable oo the business ha shaqaynaysa oo dee haddii nuy shaqaynayn dee shaqa ma abuur ma imanayo marka marka businesska yahay business fikraddan businesska ay fikrad shaqaynaysa oo viable ah oo shaqaynaysa tahay then markaas waxaan eegaynaa shaqa inta shaqay abuuraysa labadaas shardi waa muhiim En, marka hore oo noqdo business business yahay dee macquula oo ka baxaya en, shuruudihii then markaa intaas ku ku sameynay communitiga iyo inta shaqo uu abuurayo dhalinyaradii iyo communitigii labadaas shardi waa labada shardi oo aada muhiim ilaa hadda ma jiraan n mm, kulanno aad u qabateen dhalinyaro badan oo kale oo isu timi oo aragtiyo ganacsi intay wateen la maalgeliyo kale tusaale ahaan tusaalayaal ma naga siin kartaa haddaad xilliyo ay jirteen aad isu keenteen ama qaarkood aad maalgeliseen oo kale runtii dhalinyarada gooni ahaan umaanu samayn laakiin waxaanu sameynay iminka sanadkii lasoo dhaafay oo kale en, somali investment forum aynu ku sameynay nairobi en, laba cis eh, saddex cisho shir ah marka markii en, maalinta saddexaadii waxaanu sameynay waxaa pitching ama dadkii bis- soo qortay business business eh, business en, balaanka amba business idea soo qortay aanu horgeynay dad en, maalgashi eh, maalgelinaya ama investors ah dan marka fikradii guuleystay waxa la maalgeliyay marka qaar kamid iminka way shaqaynayaan shaqana way abuureen marka business kamid a jira ku yaal waddanka gudihiisa En, sanadkan laftiisa waxaan samayn doonaa haddii ilaahay yidhaa eh, bisha sagaalaad eh, sagaal iyo tobanka ilaa kow iyo labaatankeeda somaliland investment forum ayaanu kala anu- anagoo la kaashana wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga ee somaliland eh, iyo shuraako iyagoo iskaashanaya waxaanu ku qaban doonaa shir shirkaas oo ah laba cisho iyo en, bad markaa maalin saddexaad waxaanu samayn doonaa pitching ama sida ma- hore ugu samayn nairobi dadku waxay soo bandhigi doonaan fikradooda marka hore waa lasii screen garayn doonaa marka inta ugu fiican baa la hordhigi doonaa maalgashatada marka qofkii markaa ku guuleysto dabcan maalgashi baa ayaa la siin doonaa ama ama deyn waan gartay n dhalinyaro badan baa tahriibta ma is leedahay haddii dhalinyarada la siiyo n fik macnaha maalgelin ay helaan dhinacay doonaan ha ka helaan baananka ha ka helaan ama hay-adaha eh, idinkoo kale ah ama kuwa kale ha ka heleene hadday helaan maalgelin fursado ganacsi iyo shaqo u abuuraya dhalinyarada way joogayaan ha dabcan way hadduu qofku fursad helo opportunity wuu dib u joogaya ka tegi maayo En, sidaad ogtayna shaqalaadkan baa kujirta wadanka weliba dhalinyarada oo seventy percent ama boqolkiiba toddobaatan dhalinyaradu way shaqo laayiin amba in ka badan marka hadduu isla hadday shaqo helaan amba iyagu ha abuurtaan amba kambaniyo intay abuuraan shaqo ha ha ha shaqaaleysiiyaan hadday heli lahaayeen fursadda may tageen oo qofna wadankiisa dee meel kale kuma doorsadeen marka runtii waxyaabaha anaga ujeedada ugu weyni waxa weeyaan shaqa abuurka marka amba amba kambani dhalinyaro leeyihiin amba kambani kaleba in loo raadiyo investment amba maalgashi markaasu isna shaqo u abuuro marka shaqa abuurkaasina de wuxuu tahriibkaas oo kale wuu joojinayaa oo dadku dhalinyaro may tahriibeen haddii shaqa ka helaya gooba En, wadankana dee nabadiisa iyo iyo iyo dib u dhiska wadankana qeyb weyn buu ka qaadanaya marka horta number one shaqa abuurku tahriibka keliya lagu joojin karaa waxa weeyaan ba shaqa abuur haddii dhalinyaradii fursad loo sameeyo iyaduna may tageen n gabagabadii baynu usii doonaya su-aasha ugu dambaysa haddaan ka dhigo waxaa jira arrin kaloo xiise leh oo caqabad ku ah dhinaca tusaale ahaan ganacsiyada ama dhalinyaro badan markaad la sheekaysatid ay kuu sheegayaan inay dhibi ka haysto waxaa ka mid ah en, dhinaca markii ganacsi qofkii sameeyo tamartiiba qaali ah tusaale ahaan waxaa laga yaabaa halkii kilowatt hal dollar inuu yahay ma jiraan daraasado lagu sameeyey ama dad kale oo maalgashi ku sameynaya tamaraha kala duwan tam- eh, sida eh, dabaysha oo kale ama cadceedda tamarta laga dhaliyo oo kale runtii wuxuu ku yahay eh, caqabad weyn em, xagga warshadaha for example oo kale oo u baahan business kasta u baahan em, energy badan ama electricity badan waa waa qaali Em, marka runtii waxyaabaan aad u koreji karin wax kama amandisi gelino tamarta cusboonaata ee sida em, cadceedda laga dhaliya ama dabaysha marka businessadaan ku xidhnay maalgashiga qaar kamid ah waxay runtii em, eh, em, renewable energy-ga ama tamarta cusboonaata ayay ayay em, isticmaalaan ama u iibiyaan marka runtii sanadkan waxa kaloon sameynay shir aanu kaga hadlaynay somali renewable energy forum oo isugu yimaadeen ilaa afar boqol oo qof oo isugu jira khubaro iyo dad eh, business yale oon runtii kala kaashanay wasaaradda eh, tamarta iyo macdanta ee somaliland oon ku qabanay hargeysa marka shirka waxyaabaan ku lafakurnay wax kamid ah in sidii loo dhiirigelin lahaa tamarta cusboonaata Een, shirkaas waxaa lagu- daraasado dad baa lagu soo bandhigay Een, wadankeena wuxuu kamid yahay meelaha ugu badan ee cadceedda hela adduunka ama qoraxda dabaysheeduna aada u fiican tahay marka runtii waa laga faa'iidaysan karaa dabaysha iyo cadceedda labadaba waan sectaradan runtii aanu ku xidhna maalgashiga ku jiraan xoojino waan laga faa'iidaysan karaa weli aadna loogama faa'iidaysan laakiin wuxuu baahan inaynu ka faa'iidaysano shirkaana runtii waxyaabihii kasoo baxay Een, waxaa kamid ahaa in laga faa'iidaysto tamarta cusboonaata xulwiga enerjiga cashay cadceedda uu sheegayo een, cabdikariin jirde goolle oo hargeysa ku sugan agaasimaha shuraako ee somalilan dee waa laga waa laga aradan yahay sababtoo ah hal dollar iyo wax ka badan baa laga yaabaa halkii waat inuu yahay koronto ah waa waa qaaliye qaali qaali way dhaaftay waa garatay wayba dhaaftay xagga sare usii dhaaftay hay haddana waa xilliyada ugu badan meelaha helaa weeye cadceedda waa dabayshiina way hayaan marka labadiiba iyadoo la hayo laga yaabee dee ah, haddana eh, laga aradan yahay waa laga aradan yahay marka maalgelinta waxyaabaha ugu waaweyn oo hortaagan in ninkii warshad samaysto waxa laga yaaba dukaan yar hadaad samaystidood qaboojiyayaali waxaa keentay dhowr kun oo dollar inay korontadii kugu noqoto aad iyo aad waa hawl aad u culus aad iyo aad cabdikariin jirde golle aad buu mahadsan yahay wuxuuna ka warramayay dhallinyarada iyo siyaabaha ay fursadaha shaqo ugu abuuraan intaasna waxaa naga eeg barnaamijkii hibada iyo hal abuurka
aad ayuu mahadsan yahay ismaaciil xuseen farajar oo inala soo codsiinayay xubintii barnaamijkii hibada iyo hal abuurka halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o ismaaciilow magaalada jabuuti waxay ka mid tahay magaalooyinka ay dadka soomaalida ku soomaan ee weliba aadka u kulul waan gartay marka marka xilliga rabadaanta la gaaro magaalada magaalada ka kulushahay soonka uu kasii kulul yahay boosaasuna maalindu waxaan sii dayna inay jallaato oo kale oo Sheekahaas aad oo waxaad dadka aad dhul isuga kulul.
qaboojiyaan In- inkastoo dalkan maraykanka hadda aan joogna buu aad u kululyahay haddana la soomo haddana soonka sidaa kuleelka zaa'idka ah haddana lama dareemo Mm, malaha socodkaa yar aad iyo aad.
sidaan qiyaasayo marka eh, magaalada jabuuti ayaan milicsanaynaa iyo waxyaabaha ay dadku xiiseeyaan in ay ku afuraan maalintii o dhan marka ay sooman yihiin waatan sagal siciid faarax oo qaar ka mid ah dhallinyarada arrimahaasi kala sheekaysatay dunida islaamka bisha barakaysan ee ramadaan waxay soo gashay iyadoo lagu kala jiro marxalado kala duwan jamhuuriyadda jabuuti waxa uu ramadaanku bishay iyadoo lagu jiro xilligii kuleylka xagaaga dadkuna ay la daaladhacayaan kuleylka xagaaga haddaba markay noqoto xilliga afurka dalka jabuuti waxaa aada looga jecel yahay islamarkaan lagu afuraa xabxabka ama qaraha qofba siduu u yaqaano oo xilliga xagaaga aada u soo gala dalka jabuuti si haddaba aanu wax uga ogaano ayaan wax ka weydiiyey arrintaasi busuri iyo fiihimo oo ka mid a dhalinta reer jabuuti islamarkaana ku kala nool laba xaafadood waxaana ugu horeyn weydiiyey waxyaabaha iyagu ay ku aafuraan busuri ayaana hadalka ku hormaraya walaal marka hore asalaamu calaykum ayaan ku leeyahay ramadaan kariim waxaa ugu horeysan kol haddaan muslimiin nahay aanan sooman nahay aanan waajibaadkii xaqa ee nalagu lahaa aan gudanayno waxaan ugu horeeyaan ku afura waxaa weeyaan timirta shayga timirta yidhaha waa shay qaali ah waan caafimaad ahaan iyo cilmaani iyo dhan kastaba waa sunnihii rasuulka calayhi salaatu wasalaam markaas waxaa ugu horeeyan ku aftirna aan odhan karaaba waa timirta laba waxa ii labeeya alaabta yar ee bashkaxda aan idhaahdo magaca gaarkaan oola baxay ee la yidhaahdo labaniyadda namba si buu yaqaanaaye adiga labanida bashkax ula baxay aniga oola baxay bashkax waayo markaad saa aad qalbiga ay bash ay ku tiraahdo yacni jirka oo dhan bay saa u dhexgashaa dhiiggii saa u dhexmartaa xubin xubin ayay ku qaboojinaysaa intii garanaysaa garanaysa dee la- marka waxaa leedahay daalkii iyo haraadkii bay kaa reebay maanta dhaad soo haysay dhammaan wixii ku hayay oo dhan ayaa halkaa kaa dhigaysaa daal rafaad dhibaato wixii hawl aad soo martay oo dhan kaa kaafinaysaa waan odhan karaa marka markaad bashkaxda aad bash isku siiso maxaa kaloo kugu xiga Een, waxaa igu xiga een, alaabta kale la odhan jiray xabxabka xabxabka oo shay aada looga xiiseeyo wadankan jamhuuriyadda jabuuti liannahu jamhuuriyadda jabuuti waa wadan aada u kulul oo xeeb ah sidaa daraadeed ayaa biyo badan iyo waxyaalo madaragtay ay keliyaha sifeeya een, jirka qaboojiya oo iyo aada loo badsadaa liannahu sidaa daraadeed ayaan xabxabka u isticmaalaa
een xabxab ama qari qofba sid buu u yaqaanaa ee waxyaabahan kale sambuuska waxyaabahan la shiilshiilo waxyaabaha isku madedid
run ahaantii cimiladan wadankan aan ku joogno ee jamhuuriyadda jabuuti waa cimilo xeeba waxa weeyaan waxyaalo dhibaato kaaga iman kartaa jirta sida saliidda oo dacar kuu kicinaysa oo colostrolka kuu badinaysa oo dhibaato aada u fara badan ayaa kaaga imanaya waxyaalahan saliidda ku badantahay sambuusa noqoto baagiya wax la idhaha noqoto dhammaan wax la shiilo oo dhan intii dee saaxiibada asxaabtay waan ku waanin lahaa inay waxyaalahaas maaragtay maadaama wadan xeeb ay ku nool yihiin ay joojiyaan walaa horta farsa xarnay ramadaan wanaagsan bulshadoo dhan wax ku arnay ramadaan wanaagsan sanadkana ilaahay kheyr sanad ram- bil fiicanna ilaahana siiyo waxaan leeyahay, waxaa lagu afturaa inta badan san hormar ahaanta de timirtii iyo xabxabka jabuuti ku famous yihiin xabxabka waa mashhuur aqalka sakama waaysid xabxab xabxab horta waa meel kasta lagu cunaa dadkoo dhan baa jecel oo cunana marka i- jabuuti inta muusimkana xabxabka ugu badan bade waqtiga muusimkiisiiba weji ayaa ma kalaba ma soo baxo marka walaax lagu afturaa cadheen timirtii iyo xabxabkii ayaa hadaa tahay sambuusya iyo t- eh, tufaax iyo oranjixa
Een, dadka wa- waa run inta badan waxaa lagu afturaa xabxabka ama tufa ee, aa, xabxabka ama qaraha qofba siduu u yaqaano Ee, dad kale waxaa jira sambuus kackacabagiyo cuna een, een, timirta kadib iyo xabxabka aduu dadkaas ma ka mid tahay mise qudaarta xaggeeda baad ku badan tahay haddaa runta aan ii sheego xaqiiqada waxa weeye anugu waan jeclahay sambuusaha aad baan u jeclahay oo sambuusaha maalin haddaa iga maqan tahay ma dareemaba inaan suuman yahay soomkayga wuxuu ku xidhan yahay sambuusa marka waan cunaa inta badan laakiin inta badan aabbihi iyo faamiga xigoolaan iska dacshan waa dacarayoxa waan iska yaryareeyaa markaana waan badsiya waan xambadiyaa tufaax iyo oranjka iyo khudaarta kale laakiin sida sambuusa uu igu horeeyaa والله خضار طحن عنا رمضان هرت من كل سمية سكنا صار بروبلم على على على حنون كا بروبلم كابلي هاي مركل لكن خضار ده انت بدون عنتيد على بروبلم على الملها هانسيد وارين واسكف على رمضان كنا سكنا صار تكو سوميين ولا سكيل عليها وحيالها بدن سلسلة وحيودان خضار تصابوا في عنتي على شهر dad waxaa jira markay afturaan qofba dibacad buu leeyahay qof markuu afturo biyaha cabo inuu salaadii tukado caajis bay noqotaha madax xanuun qofna horey buu fay ka yidhahdaa adigu labada qof kee tahay أنا وحي قف كلبات قف كلبات إيه، مركا عنا أنصحه إيه، أحب إن أندالو كاس هو وحسوا كده سامبوسا أنا عنا يويجي لكن أنت بدن وين دالا إن أحب السنة وعنا ساعة صلاة دي بارتي شقة دي أقل كاكو هرسا وحيالا بدن ده aad baad umahadsan tahay aftur wanaagsan أفتر وأنا أكسر وما صنتي سجال سجل سيد فارح في هواء جبوتي
taasi waxay ahayd wariyaha v o a ee barnaamijka dhallinyarada sagaal siciid faarax oo magaalada jabuuti kula kulantay qaar ka mid ah dhallinyarada degan magaalada jabuuti oo ay kala sheekeysanaysay waxyaabaha ay jecel yihiin inay ku afuraan xilligan ramadaanta haatan waxaad kusoo dhawaataan xubintii cayaaraha iyo jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta cayaaraha haddii dhegaystayaal aynu ku horumarno waxaa ka soconaya wadanka maraykanka ciyaaraha cooba america oo markaa xiiso aada u fara badan yeeshay markan iyadoo kooxo dhowr ah ay usoo baxeen wareega kuwata faynalaha xalay waxaa la ciyaaray kulamo ka tirsan kooba america oo waxaa wadanka maraykanka markiis ugu horeeyey uu kuwata faynalaha koobkan uu usoo gudbay kadib markii uu ka adkaaday oo gool iyo waxbana uu kaga adkaaday xulka wadanka paraguay goolka keliya ee xulka wadanka maraykanka uu ku adkaaday ayaa waxa uu dhaliyay clint dempsey iyadoo paraguay hase yeeshee aan wax goola goobta ka dhalinin costa rica ayaa ka badaysay wadanka colombia saddex gool iyo laba gool laakiin guushaasi ma aysan noqon mid costa rica fursad u siisay inay soo gudubto colombia labadii kulan ugu horreysay badisa ayaa iyaduna markaasi kaalinta labaad kusoo baxday oo gruubkaas waxaa kasoo baxay xulalka maraykanka iyo colombia waxaa dheeli doona maanta wadamada brazil iyo sidoo kale wadanka peru iyadoo ecuador iyo haitina ay wada ballansan yihiin hore waxaa usoo baxay wadanka argentina oo panama shan gool iyo waxba kaga adkaaday iyadoo jile ay u baahan tahay hal dhibic inay gruubkaasi kasoo baxdo sidoo kale dhegeystayaal haddii aan idin dulmarnana waxaa sidoo kale la ciyaaray kulmo ka tirsan euro laba kun lix iyo toban oo wadanka faransiiska uu ka soconayo kulmo xiise badan ayaa shalay la dheelay wadanka albania ayaa la ciyaaray switzerland waxaana gooli waxba ku adkaaday xulka wadanka switzerland wols ayaa guul ku bilaabatay groupka b oo kooxo dhowr ahi ay ku jiraan oo slovakia ay la ciyaartay wols oo laba gooli gool ay xulka wadanka wols awooda ku raacday labada gool oo xulka wadanka wols ku badisay waxaa u dheliyay ciiryahanada garth bell iyo kanu duda ayaa goolka keliya ee xulka wadankaasi slovakia u dheliyey uu u dheliyay ciyaaryahankaasi ciyaarta la wada sugaya waxay ahayd xulka wadankaasi ingiriiska iyo yuruushka oo kulan xiiso badan wada yeeshay ciyaarta oo labada dhinac fursado dhowra ay soo bandhigeen hase yeeshee iska khasaareen ayaa daqiiqadii toddobaatan iyo saddexaad eric dyer gool blusion u dheliyay xulka wadankaasi ingiriiska oo ku furay ciyaarta kulamadii la ciyaarayay goolkii ugu horreeyey hase yeeshee waxaa berberiyey sagaashankii daqiiqo daqiiqadii dheeraadka ee lagu daray ciyaarta ciyaartooyga vizili brosotski la yidhaahdo ee xulka wadanka ruushka u ciyaara ciyaartan waxa uu ka dhigay gooli gool maanta waxaa la dheeli doonaa kulamo kale oo xiiso badan poland ayaa la ciyaari doonta xulka waqooyiga ireland halka jarmalka iyo ukraine ay dheeli doonaan sidoo kale turkiga iyo kroatia ayaa kulan xiiso badan wada ciyaari doona dhegeystayaal wixii kusoo kordha arrimahan barnaamijyadan dambe ayaan idinkugu soo gudbin doonaa xubintii cayaarahana halka ha inoo joogto
aad u mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo inala socodsiinaya xubintii inala socodsiiyaan raade xubintii ciyaaraha caasha dhinacii qasiidooyinka waxaan soo waxaan soo qabanayaa codka macaan fanaanada khadiijo fooda iyo heestii waa qasiidadii ka hadlaysay bisha barkeysan ee ramadaan ramadaaney
dhegeystayaal codkaasina wuxuu gebagabo u yahay idaacaddii duhurnimo aan shacuud anoo ismaaciil xuseen farjar iyo maxamed cabdi xasan sandheere oo dhinaca farsamada ah ayaa idinla socodsiinaya idaacadda duhurnimo tan iyo intayna afarta kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
This program has come to you from the Voice of America, Washington.